madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan duceedyo miro dhal ah la yeeshay madax kala duwan oo ka qayb galaysay shirweynaha tamarta afrika ee ka socda daarusalaam ee dalka tanzaniya madaxweynaha ayaa la kulmay madaxweynaha tanzaniya marwe safiyo suluux xasan oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee arrimaha urur galbeedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika labada dowladood ayaa kala saxiixda heshiisyo muhiim ah oo lagu xoojinayo wada shaqaynta dhinacyo badan taasoo muujinaysa rabitaanka labada dal ee kobcinta xasiloonida iyo horumarka gobolka sidoo kale madaxweyne xasan sheekh ayaa kulan la qaatay madaxweynaha gaana john darami mahama waxayna ka wada hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka soomaaliya iyo gaana maalgashiga iyo isku xirka ganacsatada labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa la kulmay madaxa bangiga horumarinta afrika adizina oo ay dul istaageen wada shaqeynta soomaaliya iyo bangiga kobcinta fursadaha maalgashi ee soomaaliya gaar ahaan xoolaha dhaqaalaha badda tamarta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa casuumaad rasmi ah u fidiyey doctor adisine si uu u booqdo soomaaliya taasoo uu aqbalay